deegaanka awdiila iyo qoladii khawaarijiinta ahaatay iyo meel muqaayo eh oo goob ganacsi eh baaliyana saylid jaad ilka gadaw eh iyo jiigid korshay oo iyo way saarana caag tumula eh wal qarab wal qaraca ku guyan way la geedeena hilaga jaadka shicibka meelaha ka aruurow oo liska kooyow iyo la geedeen ilaahay subhaana qaadida iyo umadku badbaadi ana okilaadalo miila bartaasay madaas wala qaracay iyo kusugnay jaadkaas miilaka gadaawa diidinay kumamnuuci atu koorlani jaadlakagana lanka madaas jaadka miilisheen iyo eri inta jaadka kuqaado lankun jaadka mootis baahiru en eri awaamirtan diidi markaan diibay erita diyaay dhaqaaqayna qaraxga dhiifaanda marka khasaara ada ilaa i shan qof ama gobolka deerti saddex qofooda aan doornayti waxaa askariya sarkaalkii markaasay eedanka miilo deegaanka roogiyo ku yilay qofsi oo meelada ganacsiga oo miilo yaalka belja koojisaasay muqaayada lahayti iyo yarkoo kala marka dhaawacyadoodan xaaladooda aad bay u degan tahay marka lagaraya waa hal qofood oo qaliib uu galayo dhinaca caloosha ah labada kalena dhaawacyadooda waa dhaawac aad u markaasi u fudud halkan hadda qaliinka galaya xitaa waa dhinaca caloosha dhaawiciisa waxaa umalaynaya inuu fiicnaan doono boqolkiiba sagaashan ayaan rabeeninaa asaatiirta iyo shaqaalaha caafimaadkana in badan ayay ku dadaaleen wax dhib aan hadda kama taagna maasha allah xaaladooda aad bay u degantahay magarat dhaawacyada isbitaalka gobolka baay la soo gaarteeyey oo laga keenay dibaaudinle waxay ahaayeen saddexdaba dad shacab ay ahaayeen laba qofood oo rag ah iyo hal qofood oo dumar ayuu ahaa magarat marka dhaawacyada qofka dumarka ah waxaan filayay meesha dhaawac xarunta oo ka dhacay oo muqaayada qofkii lahaa ayay ahayd labada kalena waa dad shacab ay ahaayeen marka saddexdooduba waa dad shacab oo wax askaraan nama soo gaarteen magarat